sida keliyan dhaqaalo ku heli karno haddii aan dowladnahana ay tahay inaan taageerno ganacsatada soomaaliyeed si ganacsigooda ay u kobciyaan waa in ganacsatada soomaaliyeed lagu dhiirigeliyaa in badeecada aan halkan ku hayno dunida loo iibgeeyo waxaa kaloo hadafkeenna uu yahay in la yareeyo wax walba oo dibadda laga soo dhoofinayo oo laysku dayo wax walba oo aan yeeli karno halkan ku samaysan karno inaan halkan ku samaysanno oo maanta aan bilaawno dadkeena inaan tababarno maanta aan bilaawno warshado yaryar inaan dhisano maanta aan bilaawno iskalsooni annagu aan isku filannahay inaan gaarno waa inay ganacsatada soomaaliyeed aqbalaan meesha maanta ay joogaan kor ugama kici karaan haddii dowladdooda aanay kor usoo karin waa inay dowladda soomaaliyeed aqbashaa inaanay meel gaari karin haddaanay ganacsatada ganacsiga u fuudeyn aqbalinna inaan u baahannahay dhaqaale laga maamulo ganacsiga suuqyada ganacsigu inay yihiin kuwa dhaqaalaha soomaaliya mustaqbalka maamula ma rabno dowlad soomaaliyeed oo wax walba iyadu gacanta ku haysata mustaqbalka waxaan rabnaa inaan ku caawino shuruucda idiin fududeynaha ganacsiga dowladnimada idiin fududeynaha ganacsiga laydinka celiyo inaan dowladdu nidaamkeedu aanu idin dhibin dalka musuq maasuqa lagala dagaalamo ganacsatada ganacsigoodu kor uu kaco markaasaa dowladduna canshuur helaysaa dalkana shaqo loo abuuraayo